أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسا غير مسافحات ولا متخذات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة النisaa waxaa noo soo dembeeyey muxaramaatu nikaax nikaaxa yani la xarimay waxyaabo kamid oo haweenka weliba in la guursadaa qofku inuu guursadaa xaaraanta ay ka tahay yaa lasoo tilmaamay labadii aayadooda u dambeeyey xurimat calaykum ummahaatukum iyo aayaddii ka dambeysay waalmuxsanaatu iyo labadaba midii ka horreysay walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa halkanna axkaamtaas nikaaxa weli lagu jiraa aayaddanna allah subxaanahu watacaala wuxuu uga waramayaa qofka haddii uu heli waayo inuu gabar xor ah meherkeed bixiyo ama aanu heli karin meherkeeda nikaaxiina marka uu u baahan yahay xorna uunan guursan karin addoon inuu guursan karo si markaa zino uunan ugu dhicin marka addoon inuu guursado uu nikaaxsado qofka shuruudihii u bannaynayay ayay aayaddaanu ka warramaysaa oo marka laysku keenkeeno ay saddex shardi meelaha ay yihiin shardiga koowaad oo ah qofku inuu awoodi waayo inuu gabarh xor ah meherkeed dhiibo ama uu bixiyo inuunan awoodi karin iyo shardiga labaad oo isagu ah addoontu inay ahaato muslimad oo addoon gaal ah inaan markaa iyadoo gaalnimo qabta haddana naqsi addoonnimo uu ku jiro in la guursadaa waa la reebay oo xaaraam marka shardi waxaa ah inay addoontaasi mu'minad ay tahay oo muslim ay muslimad ay tahay shardiga saddexaadna wuxuu yahay qofku inuu ka cabsado inuu zina ku dhaco oo iyadana dalika liman khashya alcanata minkum ayuu alla ku tilmaamay ee addoonta ama addoon addoommadan laga hadlaayana horaan uga hadlay oo islaamku isaga addoonnimada ma keenin iyadoo jirta ayuu yimid islaamku marka iyadoo jirta markuu yimidna hal mar dadkii kama uunan zuulinin kama baabi'inin laakiin wuxuu sameeyey asbaabihii addoonsiga dadku isku addoonsan jireen jowrka iyo cadaalad darrada ku jirtay ayuu sharcigu meesha ka saaray hal keliya ayuu soo reebay sabab sababtaas oo ah qofka isagoo ilaahay diidan la dagaalamayo allay diinkiisa in la qabto oo sidaa markaa lagula inta lagula dagaalo diinkii weerar kusoo qaado gacanta marka lagu dhigo ayaa ama la addoonsan karaa ama waxyaabo kalena ay ka furan yihiin sababkaa bis ayuu sharcigu reebay bes isagana marka hadday addoonsigu ku yimaadaan addoonsigu uu ku yimaado sababkaas asbaabo fara badan oo addoonnimada looga fakado ama qofka uu uga bixi karo ayaa haddana uu alle jideeyey oy ka mid tahay kafaarooyinka qofka markuu dunuub galo ama waajibaad uu ka tago waxaa la leeyahay addoon ha xoreeyo waa sabab marka addoonsigu ku yaraanayo qur-aankana waa ku badan tahay fakafaaratuhu yani taxriiru raqabatin iyo waa ku badan tahay dihaarkay ku imaaneysaa dhaartay ku imaaneysaa meelo badan bay ku timaadaan iyo sideedaba qofku inuu dad addoona intuu gado xoreeyo ama kii la kitaabeeyey ee la yidhaah haddaad intaas keento xor baad tahay isagana in loo kaalmeeyo oo allah waa suuratu suuratu nuur wuxuu ku yidhi wاladiina ybtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakatibuuhm in calimtum fiihim khayraa waaatuuhm min maali اllahi aladii aataakum weliba inta aad kitaabayso ayaad waxna siinaysaa oo kitaabada iyo isaga bixiyo waxbaad ka dhaafaysaa si guudna in layskaga xoreeyado wax kaleba aanay jirin oo suuratu albeled ayaa alla wuxuu ku yidhi wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba marka wejiyadii dadku xornimada ku heli lahaayeenna waa bediyey islaamka wejiyadii dadku ay qofku addoon uu ku noqon lahaana hal xab uu ka dhigay bes arrintaa miyaynan marka cadaala caynulcadaala miyaynan ahayn marka addoonsigu marka islaamka ma keenin in lays addoonsadana ma dhiirigelinin bal wadooyinkaas oo dhan buu xirxiray waxyaabaha marka dad badan oo wax magarada ee ilbaxnimadan ku sirmo ay ku sirmaanay ka mid tahay aayadahan haddaan akrinayn oo kale iyo addoon marka laga hadlaayo iyo addoonsi waa laga baxay maxay tahay buu kuleeyahay nacam sidii in islaamku addoonsigu uu keenay oo kale jaraa-imtii ay galeen iyaguna waa la ogsoon yahay ay ka galeen addoonsiga ay ku galeen ilal aana ayay raadkeedu uu taagan yahay ayib oo ninkii ama wax akriya ama ilbaxa wuu fahmi karaa qaala tacaala marka alla wuxuu leeyahay waman lam yastatic waman qofkii lam yastatic aan awoodin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay dawlan tanaadnimo iyo hodantinimo qofkaan awoodin iyo awood an yankixa inuu nikaaxsado qofkaan awoodin almuxsanaati haweenka xorta ah almu'minaati mu'minaadka ka ah qofkaan awoodin inuu guursado fa mimaa malakat aymaanukum fa mimaa kii wax ka mid ah malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinna waa addoomihiie min fatayaatikum addoomihiinna xaal ay ka ahaadeen almu'minaati oo mu'minaadka ah ayuu yankixu nikaaxsanayaa wey ayb marka mimaa malakad khabar muqadama waaye waxaan ujeedaa waxaa weeyaan jumlo oo markaa iyada fa mimaa malakat aymaanukum ou yankixu nikaaxsanaya ayb ama huwa isagu naakixun mid nikaaxsanaya waaye mimaa malakat aymaanukum naam wallaahu alle yaa aclamu ku ogaal badan biiimaanikum iimaankiina allah ku ogaal badan oo og oo idinka og bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kaley ka ahaadeen oo dhammaantiin bani aadam baa wadatiin oo aadamaa idin wada dhalay fankixuuhunna nikaaxsada haween addoomahaasi biidni ahlihinna dadkooda iyaga iska lehe ahalkooda fasaxooda ku nikaaxsada wa aatuuhunna siiyana ujuurahunna meheradooda siiya bilmacruufi si la yaqaan ku siiya muxsanaatin xaal ay yihiin iyaga kuwa dhowrsan oo aan zine hayra musaafixaatin xaal ay yihiin kuwa aan sinaysanaynin walaa mutakhidaati akhdaan saaxiib hoosaad ama saaxiibyo kuwa aan samaysanaynin xaal ay yihiin aayaddan marka dhowr meelaa tafsiiradeeda lagu yaa yacni laga baxdiyaa awalan waxaa ugu horeeya dowlanta macnaheeda marka alla wuxuu yidhi waman qofkii lam yastatic aan awoodin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay dawlan qofkaan awoodeynin dawlan marka saddex tafsiir baa ku jirto alghinaa wasacatu hodantinimo waasacnimo xagga maalka ah ibnu cabaas iyo mujaahid ayaa ku fasireen tafsiir kalena wuxuu leeyahay dawlan bimacnaa xuratan haweeney xor ah qofkaan awoodeynin ayb qurdubi baa sheegay tafsiir saddexaadna wuxuu yahay dawlan bimacnaa hawo ayb oo macnuhu marka uu noqonayo waman lam yastatic minkum qofkaan awoodeynin dawlan ay ilhawaa an yankixa waxaa u bannaan marka inuu addooniyo waxaa iska guursado oo isaga marka tafsiirkan dambe oo yacni rabiica ayaa wato macnaheedu waxa uu yahay haddii addoonta uu u hawoodo oo uu iyadaas jeclaysto ha iska guursado walow xorba ha qabee si uu zinada uga dheeraado tafsiir aada qariib u ah waaye laakiin tafsiirkaas waman qofkii lam yastadic aan awoodeynin minkum xaal uu idinka idinka mid yahay dowlan qofkaan awoodeynin tanaadnimo iyo hodantinimo meher iska bixiyo gabarh xora meherkeeda aan awoodi karin inuu iska bixiyo an yankixa inuu nikaaxsado ka bedel qofkaan awoodeynin almuxsanaati haweenka xorta ah inuu nikaaxsado qofkaan awoodeynin almu'minaati oo mu'minaadka ah fa mimaa malakat fa mimaa kii qaarkiis malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinu ay hanteenoo min fatayaatikum addoomihiina xaal ay ka ahaadeen almu'minaati oo mu'minaadka ah ayuu yankixu nikaaxsanayaa ama fal yankix ha nikaaxsado mimaa kii ha nikaaxsado malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina oo min fatayaatikum addoomihiina ah almu'minaati mu'minaadka ah laba shardi hadda intaan ku haynaa marka dowla waman lam yastadic minkum dowlan awood uu wax ku bixiyo meher ma haayo gabar xora kow cadamu istidaacati sadaaqi alxurati ma awoodo gabar xora inuu guursado meherkeeda baxsho shardiga labaadna min fatayaatikum almu'minaat addoommadiina kuwa mu'minaadka uhu guursanayaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ama ayaddu ay daliil u tahay addoon gaala inaan la guursan karin inay isku darsato gaalnimo iyo isku darsato addoonnimo ma la ma la yeelayo laba naqsi oo waaweyn ayb marka haddiiba addoon lagaa la guursanayo yaynan gaal ahaanin addoonta marka kitaabiyadda iyo mushrikadda midna lama guursan karo laakiin in milkulyamiin loogu tago iyada bil itifaaq waa bannaan tahay addoon gaal abuu haystaa ma nikaaxsanayo waa addoontiisii waa iskaga tegaya milkulyamiinu ugu tegaya taas marka waxaa la nikaax ma aha middaa iyadu way bannaan tahay laakiin midda aan bannaanayn waa in la nikaaxsado asbaabta marka ciriiriga loo gelinayo maxay tahay ninku inuu addoon guursado waxaa ciriiri loo gelinayaa ilmuhu addoonnimada iyo xornimada hooyaday ka raacaan oo cunuga hadday aabihiina uu xor yahay hooyaduna ay addoon tahay nikaaxna meesha uu yaallo cunugaa xornimadiisa iyo addoonnimadiisa hooyaday ku xiran tahay hadday hooyadiis addoon tahay macnaheedu cunugaagu addoon uu noqonayaa gabadha addoontaas aada qabto ninka iska leh baa addoontana leh cunugaagana isaga iska leh marka si ilmahaagu aynan u addoomoobin baa ma la guursan karo loo leeyahay addoon lama guur qofka ma guursan karo waxaa loo leeyahay sidaas waa ciriiri loo gelinayaa ilaa in shuruudahan la hela ma ahani ayb laakiin markay zino timid iyo yaa daran in la zinaysto iyo in naqsigaa iyo ilmahaas addoomaba ha noqdaane nikaax aad ku dhowrsato addoonba ha ahaatee labadoodii marka yaa la la hormariyey dhibkan addoonnimadaa yar intaad zaani noqon lahayd markaa zinada meel xun inay taagantahay ku tusaysaa adiga hadday shahwa ku hayso shahwadaada inaad zino ku gudato ma banaana addoon iska guursa haddaa rabto ilmahaaguba addooma ha noqdaane taasaa dhaanta zinadana maanta annaga mujtamaceenna meeshay ka maraysa waa dareemaynaan ayb ikhtilaadkii oo tiro batay iyo xaalka yacnii fitantii haweenkoo iska badan iyo waasic oo yacni suldaanoon jirin oo zinadii iyo waxaa ka taxadarayo dadka ka ilaalinayo yar ama jirinba waxaasoo dhan waxay keenayaan zinadu inay faafto waana khatar ayb qofkaan addoon ha guursada falyankix ha nikaaxsada mimaa kii wax kamid a ha guursada malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinu ay hanatay oo min fatayaatikum gabdhihiina ah almu'minaati mu'minaadka ah addoomahaas mu'minaadkaa ha guursada marka min fatayaatikum iyo marka la leeyahay macnaheeda qurdubi iyo sidau qariray waxay tahay adiga addoontaada aa leedahay ma guursanaysid ee waxaad guursanaysaa waxay tahay min fatayaati hayrikum addoon nin kale u- addoon nin kale addoon uu leeyahay ad guursanaysaa ee maanay adiga taada guur maba uga baahnidba iyada waaba milkulyamiin baa ugu tegi kartaa ayb wallaahu allaa aclamu ku cilmi badan biiimaanikum iimaankiina allaa ku cilmi badan oo og ayb marka wallahu aclamu biiimaanikum waxay tahay hadday addoontu iimaan ay sheegato mu'minad inay tahay sheegato ka aqbala qalbiga allaa og waay ayb addoomihii marka guursadaa la yidhi laakiin meeqaa la guursan karaa sida xortoo kale miya afar addoona miyaad guursanaysaa labo saddex hal maxaa la guursanayaa alimaam abu xaniifa iyo imaam maalik iyo zuhri iyagu waxay yidhaahdeen afar buu guursan karaa alimaamu shaafici abu thawr imaam axmed isxaaq jumhuurku waxay u badan yihiin waxay yidhaahdeen laysa lahu an yankixa min alimaai ilaa waaxidatan addoommada hal unbuu ka guursan karaa bis lianna halkaas waa lagu dhowrsan karaa zine waa looga dhowrsan karaa marka in addoommada la badiyaa maaha adoo laftaada inaad ilmahaaga dhowr nin addooman uga dhigtaa ma fiicna ayb walidalika alimaamu shaafici waxaan waa daruuruu yidhi mar hadday daruuro ay tahayna inta ugu yaraa lagu gaabsana addaruuratu tuqadaru biqadariha ayb halkaas baa marka la guursanaa bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kalau ka ahaaday laba tafsiir baa ku jirto bacdukum qaarkiin ikhwatun libacdin qaarka kaley walaalo u yihiin oo dad mar haddaad mu'miniin tihiin waa isleedihiin ayb waxaa kaloo bacdukum qaarkiin min bacdin buu ka ahaaday qaarka kaleo dhammaantiin aadan baad ka timaadeen iyo xawaa ayb hal meel unbaad tegaysaan isla weyninka iyo markaa kibrina waaye macnaha ayb hadday danta idinku kalifto addoon inaad guursataan waxbaha ka santaagina addoontu waa bani aadam aadamay ka timid adna aadam baad ka timid ayb macnahaas marka bacdukum min bacdin waa lagu labadaa macnaa lagu macneeyaa fanki see loo guursanaa marka addoontii fankixuuhunna nikaaxsada addoommadaasi biidni ahlihinna ehelkoodii idinkooda ku guursada oo ehelkooda idinkeeda ehelkooda yaa ahna ehelkooda waxaa ah ninka iyada iskale oo sayidkeeda ah sayidkii iska lahaa baad ka doonanaysaa isagaa kugu nikaaxayo ayb fankixuuhunna nikaaxsada addoomahaasi biidni ahlihinna kuwa iyaga iskale ehelkooda kuwa iyaga iskale idinkooda ku nikaaxsada wa aatuuhunna siiya ujuurahunna meherkoodiina siiya bilmacruufi ku siiya addoon waayo waxba male ha dhihinina ee meherkeedana iska bixiya marka waaatuuhunna ujuurahunna bilmacruufi mas'ale farci ahoo fiqi ah baa ku jirto waxay tahay meherkaas yaa iska lahaanaya addoonta maa leh mase waxaa iska leh sayidkeeda ninka iyada iska leh alimaamu shaafici wuxuu leeyahay meherka waxaa la siinayaa sayidka maxaa yeelay waa haweentan manfacadeeda iyo iyadaba ninkaasa isku leh cidda aada marka manfacadiisa qaadanaysaa waa ninkaas leanna addoonku wuxuu shabahaa wax la leeyahay waay marka waa guri aada isticmaalayso guriga aada isticmaalaysana ninkii iskale ninkii lahaa unbaad wax ka siinaysaa alimaamu shaafici addoonna waxba ma milkin karo oo isaga iyo xoolihiisaba sayidkiisa iska leh imaamu malik laakiin isaga wuxuu leeyahay sadaaqa iyadaa la siinayaa aayadda daahirkeeda saasaa ka muuqato ayuu tilmaamay ayb fa aatuuhunna yacni waaatuuhunna siiya ujuurahunna ajaryaalkooda meherkooda siiya bilmacruufi si la yaqaan ku siiya muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa dhowrsanayo hayra musaafixaatin kuwa zinaysanaya aan ahayn iyagoo dhowrsanayo aan zinaysanaynin meherkooda iska siiya oo sidaana ku guursada walaa muttakidaati akhdaan saaxiibo kuwa yeelanayo samaysanayana iyagoon ahayn carabtii waxay yaqaaneen laba si laba nooc oo zina a bay yaqaaneenoo midna iyaga waa ka faani jireenoo xoogaa waa la xumayd midna lama xumayn mid waxay tahay haweentu inay zaaniye tahay oo nin kastaa jirkeeda ay ka gadato oo haweenka marka zinada lagu yaqaano nin walbaa waxu rido iyagana marka xaajadiisu ka gutaa kuwana waxaa weeyaan iyagu nin kastaa ma isu makaniyaane saaxiibay samaysanayaan hal nin unbaa ka zinaysto ayb midaas baa hadda iska badan ba tan hadda jirto mujtamacan garbiga ama reer galbeedku tay ku wareereen oo aynan garan karin xataa nikaax iyo saaxiibtinimo maxaa farqiga u dhexeeya waxba uma dhexeeyaan uu kuleeyahay ee mid walbaa naagtan baa loo tegaya haddaad nikaax ugu tagto iyo haddaad saaxiibtinimo ugu tagto u tegid le maahan uu kuleeyahy waa nimanka marka yacni qiimihii qiyamkii baa ka dhumay marka ma kala garanayaan zino iyo nikaax la yaqaano iyagii laftoodii ayaa toodii ka tegay nimankan marka wuxuu leeyahay walaa mutakhidaati akhdaan midda dambe waay marka saaxiib inay yeelato saaxiibkaana uu ka zinaysto taasna marka iyagoon yeelanaynin walaa mutakhidaati akhdaan sidaas waay middaan dambe marka iyaga agtooda ceeb weyn kama ahayn mushrikiintii carabta dhexdooda inay hal nin un ku ekaato zinana ay tahay dhib lama ahayn iyaga ayb labadiiba marka qur-aanku waa isku darayo wuxuu yidhi inay dhowrsan yihiin zino caamana aynan la imaanaynin mid hal nin ku koobanna aanay la imaanaynin wax marka gariib ah dad muslina ama muslimiin dhexdooda heblaayo hebelay saaxiib la tahay nacam hebel heblaayuu saaxiib la yahay akhlaaq xumo meesha ugu daran waay nacam leanna saaxiibtinimo iyo sadaaqo ka dhexaysa nin iyo naag ajnabi kalaa gabar iyo wiil zino unbay hogaaminaya marka dambe oo waxa marka dambe ay tegayso waa zino waana asbaabaha keeno waxyaabaha ilmaha awlaadu zinaha iyo badiyo waay nacam maxaa yeelay ninkii naagtii saaxiib waaye waa iska zina intaynan isguursanin ballani waxba u qaadaya waa ka zinaysana hadduu rabo marka kuma aqaan uu leeyahay xaajadaydii gutayba nacam haddii uu guursadana wuxuu guursanayaa ilmahan hore waa awlaadu zina waa isaga ma dhalin waana ku abtirsana waxaasna marka sax ma aha marka dadku guurka habka saxda ah ee la yaqaano in markaa guurka uu ku dhaco qarsoodi iyo wax laablaabna uunan yeelanin ayaa mujtamacu sharaf ku yeelana laakiin haddii hadba hotel laysla aado ama meel lagu tunta laysla aado ama meel shiishad lagu caba laysla aado caqligiina waa la dooriyey naagtiina ninkii bay hortaagan tahay labadoodiina waa isu baahan yihiin caqligiina ma joogo oo daroogaa lagu zuuliyey meeshaa marka ma ma diideysaa inay xumaani ka dhacaysa ayb wa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajaryaalkooda siiya bilmacru meheradooda siiya bilmacruufi si la yaqaano muxsanaatin iyagoo xaal ay yihiin kuwa dhowrsanayo hayra musaafixaatin kuwa si caama u sinaysanaya xaal aynan ahayn walaa mutakhidaati akhdaan saaxiibo kuwa samaysanayana xaal aynan ahayn fa idaa uxsinna hadday dhowrsadaan oo nikaax ku dhowrsadaan fa in atayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin zina hadday la imaadaan fa calayhina korkooda waxaa ah nisfu maa kii barkiis cala almuxsanaati haweenka xorta ah korkooda ahaaday oo min alcadaabi cuquubo ah halkanna addoomaha sida xadka looga ogaa aayaddan way tilmaamay haweentii addoon waaye aayaddu waxay tilmaamtay hadday addoon tahay nikaaxna ku dhowrsatay oo hadda ka hor yacni guur ay soo martay isla markaana ay zinaysatay zinadiina ku caddaatay markhaatiyaalkeedii waxeedii la helo waxaa lagu dhufanayaa waxayn ama cuquubada la ciqaabayaa waxay noqonaysaa haween xor ah inta la ciqaabo nuskeed marka haween xor ah hadday zinaysato meeqaa lagu dhuftaa boqol karbaash boqolkiibaa nus looga dhigayaa konton baa lagu dhufanayaa halkaas marka la joogo haweentu marka ay gabar ay nikaax aanay soo marin baa boqolka lagu dhufan jiray markay nikaax soo martana waa la rajmin jiray soo ma ahayn halkan addoontii waxaa la leeyahay iyadoo nikaax soo martay gabadha xortaa nus ciqaabta la ciqaabaya barkeed ha laga dhigo meeshaa waxaa ka cad marka inaan la rajminaynin addoommada rajmigu waa xor bis qof xor ah unbaa la rajmiyaa addoommadu ayagu ama nikaaxa soo maraan ama yaynan soo marin konton unbaa lagu dhufanayaa lianna lianna rajma laa yatanasaf maxaa yeele rajmigu lama kala bari karo dhagaxa lagu dilaa la yidhi dhimashada nus lagama dhigi karan marka waxaa nuska laga ka laga dhigi karaa waxay tahay boqolka karbaash marka addoontu aayaddani waxay tilmaantay markay muxsanad tahay konton in lagu dhufanayo hadday gabar tahayna ma layska dhaafayaa xadiidka nebigaa sheegay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi addoontu hadday sinaysato riwaayadka qaar waxaa ku jiro gabarna ay tahay oo aynan muxsanad ahayn konton ku dhuftay addoonkee yacni sayidkeeda xadka ha ka oogo marka sunnadiina waxay tilmaantay midda gabarta ah addoonta aan guursanin aayadduna addoonta guursatay ay tilmaantay dayib addoonkii ninka ahaa lama sheegin tanaa looga qiyaas qaadana leanna faariq u dhexeeyaa ma jiro addoonku sidaas wey isaguna hadduu zinaysto konton kontonkaa unbaa lagu dhufanayaa rajmi iyaga ma laha dayib yaa ku dhufanaya marka xadkaas yaa oogayana akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin sayidkii ninka iskale baa ka oogayo xadka oo isagaa marka wixii garaacid iyo ku siman isagaa ka fulinayo qaadi iyo suldaan qasab maaha haddii laakiin qaadiga loo geeyo qaadiga ha loo daayo leanna isagaa dadka matalo ayb dadka laakiin axraarta ee xorta ah iyaga qaarkood qaarka kale cuquubaadka xuduudda iskuma sameyn karaan waxaan ka hadlaynaa dawaa-un addoonka nin xora hadduu zinaysto waa in maxkamad la geeyaa cidaan marka maxkamad ahayn ama aan awooddaas lahayn iyadu ma lahan fa idaa uxsinna ixsaankaani marka laba tafsiir baa ku jirta ibnu mascuud wuxuu leeyahay hadday islaamaan aimada qaar badan oo kamid ah iyaguna mufasiriintu waxay leeyihiin fa idaa uxsinna hadday muxsaniin muxsanaad ay noqdaanoo nikaax ku dhowrsadaan yani hadday nikaax soo marta fa idaa haddii uxsinna ay dhowrsadaan oo nikaax ku dhowrsadaan oo hadda ka hor ay nikaax soo martay fa in atayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin zino fa calayhina korkooda nisfu maa kii nuskiis ayaa ahaaday cala almuxsanaati haween haweenka xorta ah korkooda ahaaday oo min alcadaabi cuquubo iyo xad ah midan dambe almuxsanaat macnaheedu waa alxaraa'ir ayb daalika xugunkaas oo in la guursada addoon liman ayuu u sugnaaday khashiya cabsaday alcanata zina ka cabsaday minkum xaal ou idinka idinka mid yahay shardigii saddexaadna waa kana marka xugunkaa in addoon la guursado ninkii zina ka cabsadaa iska leh haddaadan zino ka baqaynin ood soomi karto oo yacni aada si kale isku maareyn kartid ood soon iyo wax lamida aada samayn karto ama markaanba aynan shahwadu ku haynin aynan xoog ku haynin oo kale markaas iyada ma guursanaysid addoon waa inaad zina un ka cabsato daalika kaaga xukunkaasi oo ah in addoo yacni addoon la nikaaxsado la guursado qof xorayna oo addoon guursado liman ayuu u sugnaaday khashiya ka cabsaday alcanata zina ka cabsaday minkum xaal ou idinka idinka mid yahay wa an tasbiruu inaad sabartaan can nikaaxil imaa-i addoomaha guursashadooda inaad ka sabartaan ood iska daysaan ayaa khayrun lakum idinka idin khayr badan oo idin roon ayib sababta waxay tahay cunugaagu intuu addoon noqon lahaa ina addoon intuu noqon lahaa inaad iska daysidaa fiican wallaahu alle gafuurun mid dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan wa an tasbiruu inaad sabartaan ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wallaahu alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan shuruudii marka addoon qofka uu ku guursan lahaa halkaas ayaa alla subxaanahu watacaala uga hadlay yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum yuriidu llahu alla wuxuu rabaa liyubayina an yubayina inuu caddeeyo lakum idinka idiin caddeeyo diinkiina inuu idin caddeeyo alla rabaa wayahdiyakum uu idin hanuuniyo sunana aladiina kuwii jidadkooda inuu idinku hanuuniyo min qablikum idinka idinka horreeyey wayatuuba inuu towbad aqbalo calaykum korkiina inuu kusoo laabto ou idinka towbad aqbalo ayuu rabaa wallaahu alleh caliimun weeyaan mid cilmi badan oo axwaashiina u cilmi badan xakiimun xikmad badan oo falsan xukunka uu jideynaya aada xikmad badani ay ku jirto ayb yuriidu llahu alla wuxuu rabaa liyubayina an yubayina inuu caddeeyo lakum idinka idiin caddeeyo ayb muxuu idiin caddeynayaana sharaa'ica diinikum diintiina shareecadeeda leanna waxaa laga soo hadlay agoon axkaamtiisa dhexa dhexal baa laga soo hadlay nikaaxaa laga hadlay waxaasoo dhan alla wuxuu rabaa inuu wax idiin bayaaniyo wayahdiyakum ou idinku hanuuniyo sunana aladiina sharaa'ica aladiina kuwii jidadkooda min qablikum idinka idinka horreeyey oo maxaa kuwaa jidkoodu ou ahaa fii taxriimi alummahaat waalbanaati waalakhawaati diin ay hooyadu xalaal ku ahayd ma jirin walaal yacnii gabdhaha qofka uu dhalay ay xalaal ugu ahaayeen ma jirin walaalahana miday xalaal ugu ahayd ma jirin marka laga reebo aadam ilmihiisii aadam ilmihii ou dhalayee koowaad ayagu waa isguursan jireen ayagoo walaalo ah nacam waa loo ogolaaday maslaxad keenaysay darteed wixii ka dambeeyeyna waa la reebay nacam ayb marka alla wuxuu leeyahay sharaacdii ummadihii hore baa la idin caddaynayaa allana idinku toosinayaa oo idin barayaa ayb majuusta unbaa marka maxaarimtooda guursadaan ayb wallaahu alla caliimun mid cilmi badan weeyaanoo axwaashiina iyo bimasaalixi cibaadihi addoommadiisa masaalixdooda kii ku cilmi badan waa fii amri diinihim wa dunyaahum diinkooda iyo adduunyadooda waxa uu dantae u maslaxada ah alla waa mid ku ogaal badan kuna cilmi badan marka diinku inuu yahay waxaad fahmaysaa marka diin adduunyadana waa lagu dhaqmaa aakhiradiina waa lagu liibaanaa diinku ma ahan keliya sida dadka qaar ay aaminsan yihiin salaad la tukada bis inuu yahay iyo soon la soomo adiga iyo rabbi waxaa idinka dhexeeya bis inuu diinku ka hadlo saasay ka dhigeen laakiin diinku adiga iyo rabbi wixii idinka dhexeeyana waa ka hadlaa adiga iyo dadka waxa idinka dhexeeyana waa ka hadlaa oo hadda waa kanaayo nikaax iyo dhaxal iyo waxaasaa laga hadlayaa cilmaaninimadu meelay uga jirto diin ilaahay iyo caqliga toosani ma jirto waana kufri sariix ah waanacam dayb qofku ma ahaan karo muslim cilmaaniya ma noqon kara nacam muslim iyo cilmaani meel islama geli karaan nacam leanna cilmaanigu diinku wixii adii alla idinka dhexeeya waayo laakiin mucaamalo diin ou galaa malebu diin ma aaminsana hadduu bato wuxuu leeyahay salaadahaas la tukanaya iyo soonkaas iyo bis waayo diinku siyaasad diin kuma jirto oo dowladii iyo diinkii buu kala soocah siyaasadii iyo diintii buu kala soocayaa wax ay diinta dhaaftayna ma leh marka waa mas'alo caqiido gelayso waaye kufrina keenayso ayb marka alla wuxuu leey wallahu alla caliimun mid ku cilmi badan waaye addoommadiisa masaalixdooda diintooda iyo adduunyadooda xakiimun mid falsan waaye fii maa dabbara min umuurihim waxa uu maamulaya umuurahooda ah alla waa mid ku xikmad badan wallahu yuriidu an yatuuba calaykum wallahu alla yuriidu wuxuu doonayaa uu rabaa an yatuuba inuu idinku soo noqdo calaykum korkiina yacnii idinka towbad aqbalo wayuriidu aladiina kuwii waxay doonayaan oo rabaan yatabicuuna raacayeen alshahawaati shahawaadka kuwa raacayo waxay rabaan an tamiiluu inaad qalloocataan leexataan maylan leexasho leexashada oo cadiiman weynin badan maxaa ku leexanaysaan biityaanikum maa xurima calaykum wixii laydinka xarimay inaad la timaadaan bay rabaan sidaasaana marka waxay tahay leexasho qofku uu ka leexanayo dariiqii toosnaayo alla u tilmaamay ayb kuwan marka aayadda waxaa ku jira aladiina yatabicuuna shahawaati yaa laga wadaa suddi wuxuu yidhi hum ulyahuudu waannasaara kuwa shahawaadkooda dabagalay waa yahuudiya nasaaro qaar kaloo mufasiriinta waxay yidhahdeen humulmajuus majuusta waa leanna maxaarimta ayagaa guursado mujaahid isaga wuxuu yidhi hum uzunaatu waa kuwa zunaada ee zinaysto yuriiduuna waxay rabaan an tamiiluu cani ilxaqi xaqa inaad ka leexataan fatasnuuna aada zinaysataan kamaa yasnuuna se iyaguba u zinaysanayaan oo kale meeshaa marka qurdubi waa ku istaagayo wuxuu yidhi faman kaana calayhaa qofka xaqa ka qallooco qofkii sidaas ah axabba an yakuuna wuxuu jeclaysanayaa inuu noqdo amhaa yacni inuu noqdo dadku inay ahaadaan amhaalahu calayha ninka qalloocani wuxuu jecel yahay dadku inay isagoo kale ahaadaan an yakunuu amhaalahu isagoo kale inay noqdaan calayhaa qalloocaas marka inay isagoo kale ku noqdaan xataa laa talxaqahu macaratun si aan isaga loo ceebeynin marka farta loogu fiiqin ninku hadduu isagu xun yahay dadku inay xumaadaan buu rabaa wax farta lagu fiiqa waa la weynayaa markaas laakiin hadday dadku intii badnayd ay fiican yihiin in yarna ay xun tahay intaas mujtamacu waa ka takoornaanayaan fartaana lagu taagayaa si aan loogu taagin dhibaatada asaga haysatee qoyska ka haysato adiga waddankaaga dalkaaga u keenaya marka fasaadkii marka saas unbaa loo faafina meesha marka lagu laga faafiyana mataqaanaa dhaladaas waa naam yani hadda fasaadka meelaha laga faafiyo waa social mediaha waa naam mediahan fasaadka meeshaas waxa ka jiro daqiiqad gudaheeda adoo halkan jooga ama baadiyo jooga aada ogaanaysaa aada fiirsanaysa aada arki kartaa waxaani marka sidiisaba dhibka oo wataa ka badan dheefta oo wato shaki male leanna waxaa buldaan dhan baa lagu damaarin karaa waxaan miidiyahan keliya waxaan jirin baa inta la abuuraa dad dhan iyo ummado dhan baa lagu damaarin karaa walciyaadu billah baalahaas marka dadka guryahooda ina inay ka fogeys ka fogeeyaan wax macno leh oo inta diin laga kororsanayo waxaa ka badan fasaadka ka dhalanayo laga fiirinayaa ka badan dadku waxaa badanaa ay yihaahdaan waxbaan ka fiirsanaa diin laakiin waxaa ka badan dhibaatada ay wataan iyo waxa loogu talagalay waxaa kaloon aayadda ka ogaanaynaa arrin muhima waxay tahay ninkii qallooco adiga wanaag kuuma rabo inaad la qalloocatuu jecelihi nacam haddii isaga famil ahaan uu burburay ilmihu hadday ka hallaabeen oo ilmihii waalidku aynan ishaysanin oo aynan ishaysanin ninkii iyo xaaskiisii dhibaato un mar walba ay ka dhex taagan tahay adiga inaad sidaa ahaatuu jecelyaha waa kuusoo rarayaa marka wixiina marka maxaa lagu faafiyaa bismi lxuriya lagu faafiyaa nacam dadka hala daaya nin walbaa xornimadiisa ha maalo ilmihii waa xornimadooday dhinac ka maalayaan haweenkii xor baa laga dhigayaa dhinaca iyagoon xornimada ka wadayaan wahaakadaa dadkii odagii geestiisu aadayaa hadhow marka dadkii akhyaarta ahay wax gacan ugu jira ma leh nacam fi l akhiir macnaha xornimadan hadda taagani waxay tahay in adoo taagan lagu diirto oo ilmahaagii iyo xaaskaagii iyo waxaagii dhammaa in lagaa diirto wax kale maaha ayib macaanidaasaa marka aayadda ku jirta waxaa kaloo la yidhi aayaddu waa caam jamiicu ahli lbaail ahlu baail oo dhan baa loo jeedaa aladiina yatabicuuna shahawaat wallahu alla yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba inuu ka towbad aqbalo calaykum idinka korkiina wayuriidu aladiina kuwii waxay doonayaan yatabicuuna raacayeen ashahawaati kuwa shahawaadka raaco waxay rabaan an tamiiluu inaad qalloocataan can ilxaqi inaad ka qalloocataan maylan iilasho qalloocnaan cadiiman weynin badan yuriidu llahu an yukhafifa cankum yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa an yukhafifa inuu fudaydiyo cankum idinka xaggiina inuu idinka fudaydiyo ayuu alla rabaa wakhuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray daciifan xaal uu yahay mid taag daran shahwadii iskama celin karo qalbigiisii waa daciif allah marka wuxuu rabaa inuu idiin axkaamtan wuxuu idinkugu jideeyey inuu idiin fududeeyo qalbigii shahwadii ma celin karo haween xora lama awoodo addoontii balgal iyadaas haddaad iyadaa awooddeedu iska fududdahay ayb takfiifkii marka shareecadii waa kaasna qofkii in ilaa ninkii ilaa afar haweena in loo banneeyo wixii axkaam aan kasoo hadlaynayo axkaamta shareecada dhammaanteed baa saas ah yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa an yukhafifa inuu fudaydiyo cankum idinka xaggiina ay an yusahila calaykum korkiina inuu ku fudaydiyo fi fii axkaami sharci sharciga axkaamtiisa waana fudaydiyey alle leanna nebiga tilmaamihiisa waxaa ka mid ahay sida suuratu lacraaf aan ugu tegayno wayadacu canhum israhum wuxuu ka rogayaa nebiga uu ka dejinayaa dadka culayska saaran nimankii yahuudda culaysaa saarnaa sharci fudud buu la yimid culayska ka dejinaya wa khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray daciifan xaal uu yahay isagoo taag daran yastamiiluhu hawaahu wa shahwatuhu hawadiisa iyo shahwadiisaa jiidanayso xasanulbasri wuxuu yidhi huwa anahu khuliqa min maa-in mahiin biyo taag daran biyo yacnii la daraabo ayaaba laga abuuray isaga dhanba marka bani aadamkii dacfigaabuu ku jiraa salafku waxay dhihi jireen alquluubu daciifatun walahwaau khataafatun qalbigu waa daciif hawada jiidanaysaana waa xoog badan tahay aad bay wax u jiijiidanayna ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuna tijaarata can taraadin minkum yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiina baynakum dhexdiina xaal ay tahay bilbaatili baatil ha ku cuninina xaqdarro ha ku cuninina ilaa an takuuna inay ahaanaysa maahane al amwaalu maalyaalku tijaaratan tijaaro inay ahaanay amwaala tijaaratin ganacsi maalkiis inuu ahaanaya maahane tijaarada oo can taraadin raalli ahaansho xaggeeda ka ahaatay minkum raalli ahaanshahaas oo minkum xaggiina ka ahaaday walaa taqtuluu ha dilinina anfusakum nafihiina ha goyninina oo ha dilinina ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariis badan bikum idinka idin naxariis badan halkanna xugun kalaa la gelayaa axkaamta ku saabsan mucaamalaadka dadka dhex maro alla wuxuu leeyahay idinka maalkiina qaarkiin qaarka kale yaynan cunin xaqdarro uga cunin xaqdarrada marka maxaa ka mid a biribaa riba ha ku cuninina waalqimaari qamaar ha ku cuninina ayb waalqasbi booli inaad isku iska bililiqaysataan ha ku cuninina wasariqati tuugnimo inaad iska xadaan waalkhiyaanati ha ku cuninina iyo wanaxwiha waqiila waxaa la yidhi baatilku waxaa weeyaan huwa alcuquudu alfaasidatu caqad faasida waxbaha iskaga kala qaadanina marka caqad faasid marka la yidhaha waxaa soo gelaya buyuucda la reebay oo dhan waa soo gelaya buyuucda la reebay sideeda usuusheeduna waxay tahay imaa beeca in loo reebay lilqarar khiyaana ku jirto khiyaana imaa lilqarar khiyaano in loo reebo imaa in shaygaasi uu yahay shay xaaraan ceyntiisu ay tahay ama najaasba ay tahay sida khamrada iyo kale iyo baktiga iyo doofaarka iyo kale iyaga waxaa loo reebay cayn najaas oo xaaraan ah waa caynteeda waxaa kaloo buyuucda la reebay usuusha albuyuuc almanhiya almanhiya canha waxaa ka mid ah riba in loo reebay darteed beecaani ribaa ku jirto mar haddii riba ku jirta waa xaaraan waa laga fogaana waxyaabahaas baa marka usuusha buyuucda iyo loo reebay waxyaabahaas ayaa ugu waaweyn ayb marka ayadani buyuucdaas manhiga oo dhan wax kastoo caqad faasida lagu kala qaato wuxuu soo gelayaa min baabi akli amwaali nnaasi bilbaatil ilaahay naxariistiisa xikmadiisana waxaa ka mid ah dadku waa isu baahan yihiin hadday meel wada joogaan ninkan gacantiisa waxaa ku jira adiga baahi baa u qabtaa isagana waxa gacantaada ku jiro baahi u qabaa mar walba in laysa siiyaana waa adag tahay oo ninkan waxa gacantiisa ku jira inuu adiga sadaqo kugu siiyo waa ku adag tahay mar walba adiga ka gacantaada ku jiran inaad dadka sadaqa iyo hibo uga dhigto waa culus tahay in la kala dhacaana waa foolxumo oo qofkan isagoon raalli ahayn inta xoog wixiisii looga qaataana iyo tuugnimo iyana waa foolxumo beddelkeeda marka alla muxuu jideeyey tijaarada xalaasha ah adiga lacagti baad haysataa badeecadii buu haystaa waa isu baahan tihiin adigii lacagti baad milkinaysaa badeecadii baad siinaysaa isagana waa habka markaa ugu fiican oo shaaricu u jideeyey beecaasna wixii dhibaaya dadka ee dhibkooda uu dadka kusoo laabanayana waa nalaga celiyey ama riba ahaan ha ahaato ama qimaar qamaarka macnihiisu waxay tahay muqaabil la-aan ayaad qofka waxaan ka qaadanaysaa kumana siinin waxaad uga bedelatayna ma leh maalkiisii un baad daldalanaysaa qofkii matalan qamaar bay dheelayaan nin ninkan nin unbaa la wadaa wixiisii baa la qaatay tartiib unbaa lagu qaatay dhib la-aan waxuu helayna male isaga lama sharcigu marka meel adagu ka istaagay waa diiday qimaarkaas waxaa la mid a waxyaabahan caymiska iyo hadda lagu tilmaamo ama waxyaabahan inshoranska la yihahna waa qimaar huwa nafsuhu qimaar u ah leanna maxaa yeelay muqaabil ma jiro inuunan muqaabil jirinna waxaa ku tusayo adiga markaad gasho ta'miin ama insurance gasho bil walba lacag baad dhiibtay lacagaa lagaa qaaday waxba kuguma dhicin lacagtaadii nin baa daldashay sadaqo kuuma aha waxaa kusoo bedelatay ma leh adigii inaad shil geli doontay in kale wax la ogyahay ma aha ayib maantaad gashay bishaan baad insurance-ka gashay boqol dollaraa dhiibtay nin baad kow ka siisay naam amase yacnii ma- munt- maal baad burburisay maalkaagii boqolkan dollar uma dhigmo aada meeshan ka burburisay warqad baa u saxeixday kambanigii tag insurance kambanigii waa la aaday kambanigaa wixii dhi- gurigii la dumiyey dhisay dadkii diyadoodiiba u baxshay maalkaas yaa laga soo qaaday marka naam ilaa aduu boqol keliyaa meesha kugu jirta naam boqolna ma dhamma waxaan aada baabi'isay waa maal nin kale oo aan dembi geli ay maal nin nin kale oo aan jariimo gelin shil gelin waxba aan samaynin lacagtiisii oo la ururinaya waay waxa tan lagu bixinayo naam aklu amwaali nnaasi bilbaatil waay naam ayb magacyo islaami haddii loo sameeyo xataa wax macnaa ka imaan maayo naam ashyaadu xaqaa'iqdooda unbaa xugunkoodu ou ka dhashaa maahan haddii magac loo bedelo la yidhaha hadda maalan inshuranska haddii hibe lagu magacaabo saas hibe ku noqon maayo beryahan dambe nin walba intuu wax isku duduberidaa laga yaabaa inuu dad intuu si wax ugu sheego waraaqo fataawaa soo qaato oo tiro badan sidii in fataawadu wax u xalaaleynayso wax ka xarimayso oo kale waxyaabahaas marka qofku maahan wixii uu baabuurkiisa ku dilo hadday khata yihiinna ehel eheladiisaa laga rabaa caaqilada ayaa bixinayso haddii ay kas tahayna isagaa laga rabaa inuu bixiyo ayb taa haddii la sameeyana dadka waxaad moodaa dunu yacni dembiyada iyo shilalku waa yaraa lahayn haddii qaadi cadaalada loo sameeyo arrimahaas xalliyo laa shaka nacam laakiin haddii hadda insurance la keeno oo boqol dollar keliya dhiib la yihaha qofka saddexdii bilood maalin walba qof buu dilayaa hadda xaggaas uuna u diraa nacam allahu mustacaan waxyaabaha marka qimaarkaas ay culimmadu geliyaan kaas marka yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa ta'kuluuha cuninina amwaalakum maalyaalkiina baynakum idinka dhexdiina xaal ou ahaaday bilbaatili xaqdarraha iskaga cuninina dhexdiina si xaqdarra ah khiyaanada iyadana waa badan tahay khiyaanada wax layskaga cunaa aad bay u badatay saas haddaad u jeesato waa ku khayaanayaa qofka nin haddaad shaqo u dhiibatood hal maalin ka mashquusho waxbuu isku kaa kor saar saarayaa lacagtiina keen buu ku dhahayaa ninkaad u dhiibta lacag hoo alaabtii soo gad oo loo wakiisho meeshaan shaqadan shaqadaadu waxay tahay inaad alaabta usoo gadda meeshaan wax aan macno lahayn oo wixii soo gad la yidhi ka tayo yar buu intuu soo gado inta kalena jeebkau dalaq ku siistaa waxaan aad u naqaano wayn allow yacni yaraa qof ammaanada si saxa u guta yaraan badana ayb waxa marka aan ku dhex jirno ama dhibkanna haysto marka la fiiriyo tasarufka aan ku aan samaynayno waa yar yihiin wax badan baaba alla naga daayaba subxaanahu wa tacaala ayb khiyaanadu marka kan ugu hooseeyo ilaa kan ugu sarreeyo waa ku jirnaa waxaad moodaa qofka hadduunan waxba khiyaanin inuusan dhuuntan wuxuu mariyay inuu weynayo ilaahay ha laga cabsado khiyaanada ha la daayo qof walbaa waxaa qabrigaas yarkaa unbaa u yaalla nacam haddaad wax khiyaantay khiyaantay khiyaantay waqti yar unbaad wax khiyaanadaas wadaysaa adiga nacam adduunka in yaraa la jooga qabrigaasaad dambeeyo aakhiraad dambayso nin kasta oo nebigu sal ll ly slam wuxuu yihi wax khiyaanana likulli qaadirin liwaa-un cinda istihi nin kasta oo wax khiyaano calan baa dabadiisa laga surayaa ka babanaya nacam oo la dhahayaa haadihi qadratu fulaan midaan hebel dhagartiisii waay khiyaanadiisii waay hadday khiyaanadaadu ay maalin walba waxaad usoo shaqo tagtan noqoto calamada kaa babanaya tiro badana nacam ta kale haddana fadeexadda ku haysata bal arag ambiyadii ilaahay waa ku fiirinaya nacam nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam hadduu inaad khaa'in tahay arko ka waran nacam wax layska ilaaliya marka iska dhaaf ambiyada ilaahay allah subxaanahu watacaala baa ku yaa khiyaanadaas kugu fiirinaya marka sideedaba wax khiyaanaa in layska ilaaliyo waa ilaahay baa fadligiisu waa badan yahay haddaad khiyaanada iska ilaaliso wax fiican baa alla ku siinaya ilaa an takuuna laakin an takuuna atijaaratu tijaaradu yacni hadda inay ilaa an takuuna inay tahay al amwaalu maalyaalku tijaaratan inay tahay maahan ilaa an takuuna tijaaratunna waa la aqriyay dii tijaaratun la aqriya takuun kaanadaa taama ah ayb ay taqaca tijaaratun haddii sidan ay tahayna kaanada isimkeedu waa al amwaalu tijaaratanna waa khabarkii istinahanna waa munqatic saasay u badan yihiin aimadu ayb hadday tijaaradu tahay can taraadi minkum waa cuni kartaan weyn fakuluuha saasay ka dhigan tahay ilaa an takuuna inay laakin an takuuna inay ahaato alamwaalu maalyaalku tijaaratan amwaala tijaaratin tijaaro maalyaalkeed tijaarada oo can taraadin raalli noqosho xaggeeda ka ahaatay raalli noqoshadaoo minkum idinka xaggiina ka ahaatay walaa taqtuluu ha dilinina anfusakum nafihiina ha goynina akharu lmufasiriin aayaddan waxay ku fasiraan idinka haysdilinina dhexdiin walaa taqtuluu anfusakum kulligiin mid un baa tihiin oo isku diin baa tihiin haysdilinina aayaddan masruuq bnu ljdac wuxuu ka aqriyey sifiin markay sifiin dagaalkii sifiin oo muslimiintu ay dagaalamayeen buu intuu istaagay buu aayaddan aqriyey ka warrama buu yidhi rabbigiin yacni haddii uu idin dhihi lahaa yacni aayaddan buu marka uu aqriyey markaasuu yidhi jibriil baa nebi moxamed kusoo dejiyey aayaddan allana wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum markaa hisdilinina qofku inuu naftiisa dilana laazim iyadana waa soo gelaysaa maxaa yeele haddaad keyrkaad dishaan haddii la diiday adigu inaa isdishana waa waa waa mamnuuc walidalika nabiga sal lla ly slam wuxuu yidhi man taraddaa minkum min jabalin qofkii buur kasoo dhaco oo yacni qofkii buur iska soo tuuro faqatala nafsahu nafsadiisa dilo fa huwa yataradaahu fii naari jahannam jahanamo naarteeda ayuu buur ku taallo iska soo tuuraya bacdi riwaayaat waxay ku dareen khaalidan muqalladan fiiha abadan waman taxasaa suman ninkii sun cabo fa huwa yataxasaahu suntaasuu kabanayaa cabayaa jahanamo dhexdeeda bacdi riwaayaat khaalidan muqalladan fiiha abadan bay ku dareen ninkii middo isgeliyo kadalika nooc walboo laysku dilo oo qofku nafsadiisa ku gooyo waa soo gelaysaa waa la reebay waana mamnuuc ayb walaa taqtuluu ha dilinina anfusakum nafihiina ha dilinina idinkana ha isdilinina dhexdiina qofkana nafsadiisa yuunan goynin in allaha alla kaana wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariis badan buu bikum idinka idiin ahaaday alle alla waa mid naxariis badan oo nafsadiina waa idinkaga naxariis badan yahay waman yafcal qofkii sameeyo daalika kaagaas lasoo sheegay ishaarada marka xaggay u laabanay qaar waxay yidhaahdeen dilka ayb qaarna waxay yidhaahdeen tijaarada waman yafcal qofkii sameeyo daalika kaagaas oo inuu qof kale maalkiis xaqdarro ku cuno ah qaar kalena waxay u celiyeen ishaaradu axkaamtii lasoo sheegay oo dhan bay u laabaneen maalkii agoontoo layska reebay nikaaxii xaaraanta ahaa waxaas o dhan baa soo gelaya waman yafcal qofkii sameeyo daalika kaagaas lasoo sheegay cudwaanan liajli cudwaanin collaytan dartiis u sameeyo wa dulman liajli dulmin dulmi dartiis qofkii u sameeyo fa sawfa mar dambe ayaan nuslii gelinaynaa hi isaga naaran naar baan gelinaynaa wa kaana daalika kaagaas wuxuu ahaaday cala llaahi alla korkiisa yasiiran mid aada u fudud wa kaana wuxuu ahaaday daalika kaagaasi cala llaahi alla korkiisa yasiiran mid aada ugu fudud ayuu ahaaday oo in qofkaasi yacni naarta markaa la geliyo in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima in tajtanibuu haddaa ka dheeraataan kabaa'ira maa shay kabaa'irtiisa tunhowna la idinka reebayo canhu xaggiisa nukafir dhaafnee cankum idinka xaggiina sayi-aatikum xumaanyaalkiina wanudkhilkum idingelinee mudkhalan idkhaalan gelin kariiman wanaagsan aayaddan marka waxay tilmaamaysaa dunuubtu inay u kala baxdo kabaa'ir iyo saqaa'ir dunuubtu kabaa'ir iyo saqaa'ir bay u kala baxdaa ee dunuubtana de fiqhi in loolahaado cilmi loolahaado aaday muhiim u tahay maxaa kala soocaya marka kabiirada iyo sagiirada marka ugu horeyso maxaa kabiiro noqonayo sagiirana maxaa noqonayo kabiiro waxaa la yidhaha dembi kasto kullu dembin waradat fiihi lacnatun dembi kasto ay lacnad kusoo aroortay ow gadabun min allaahi ama allan caradiisaa kusoo aroortay ama waxaa kusoo arooray waciid oo warada fiihi waciidun waciid baa kusoo arooray naarta inuu gelayo qofkaas ninkii waxaa sameeya naar uu gelayaa oo kalaa la yidhi ama uu kusoo ama uu ku yimid cuquubo ay ka dhalanayso yacnii ama uu ka waajibayo cuquubo fi dunyaa dembiga haddii xad ka waajibayo cuquubo adduunyo ay ka dhalanayso dembi kabiiro ah weyn waay hadda marka maxaan sheegnay dembigii lacnad l lagu sheego caro allaa lagu sheegay naar in lagu galaa lagu sheegay waxaa lagu sheegay cuquubo inay ka dhalanayso adduun tuug gacanta in la goynayo in la karbaashayo in la dilaayo waxaasoo dhan xuduud ama cuquubo adduunyaa yaa ka ka imaanayso waa dembi kabiira ah waxaa la raacinayaa lagu darayaa xaaraamnimadeeda sharcigaa caddeeyey wuxuuna ku caddeeyey bilafdi taxriim waxaas iyo waxaas waa xaraamaa la yidhi xaraam marka macnaheedu kabiira waana sida axaadii aayaddii aan soo maraynay inahu kaana xuuban kabiiran ay ihman kabiiran sharcigaaba kabiiro ku sheegayba kabiiradu marka macnaheedu waxyaabahaas baa kabiirada iyo sakaairta kabaairta iyo sakaairta taasaa kala socdo dayib dunuubta kabaairtu marka asal ma leeyihiin xaggee u asala kabaairtu marka la fiiriyo biictibaari yacni aslihaa labay u qeybsantaa labadaana waxay tahay imaa inay ka dhalato asalkeedu uu yahay tarku waajibin waajib laga tago aw irtikaabu muxaramin imaa tarku waajibin aw irtikaabu muxaramin waajib in laga tago ama xaaraan in la fuulo oo la koro labadaas iyay ka timaadaan waana labadaas asal inay ka imaanayso waa labadii waxay lagu ibtileeyey aadam iyo ibliis yaa daran marka labadooda qofka dembiga kabiirada uu galay inuu noqdo waajib uu ka tegay iyo inuu noqdo xaaraan uu fuulay koray labadooda tee daran waajib laga tagaa daran leanna ibliis wuxuu ka tegay amarkii alle siiyey waajib uu ka tegay dembigiisaana weynaaday dabcan aadamna muxuu ku dhacay wixii alla ka reebay ayuu ku dhacay oo geeddaas ha cunin baa la yidhi waa cunay geeddii waajibka marka shay iskiis loo rabo waayo bidaatihi baa waajibka looga dan leeyahay in isaga lala imaadaa la rabaa shaygan xaaraanta laakiin in la waayo waayo muhimaddiisu marka shayga in la helo la rabo iyo ka in la waayo meesha inuu ka maqnaado la rabo waxaa muhiimsan kan in la helo la rabo sidaas darteed marka waajib laga tago iyo xaaraan la koro waxaa daran waajib laga taga dadkeena innaga marka ma oga ninka salaada ma tukado khamriga laakiin ma cabo midna khamrigou cabaa salaada laakiin waa iska tutukadaa midkaanina weligii salaad ma tukanin yaa daran labadooda kan aan weligii salaada tukaninaa daran leanna wuxuu ka tegay arkaantii islaamka bacda tawxiid waajibkii ugu weynaayay buu dayacay ka tegay dhinacaasna marka marka laga fiiriyo dunuubtu waxa asalkeedu marka waa imaa inay waajib laga tegay ka timaado ama xaaraan la koray shay yacnii lagaa reebay ood kortay dhinaca kale dunuubtu waxay u qeybsantaa laba haddana kabaa-irta ah labaday u qeybsantaa waxaa weeyaan dunuub haddii aan laga towbad keenin aan la cafinaynin iyo dunuub haddii aan laga towbad keenin ay dhici karta in layska cafiyo kuwa la cafiyo iyo kuwa aan la cafinin shirkiga lama cafiyo inta kasoo hartayna waa la cafiyaa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dhinac kale dunuubta kabaa-irta waxaa loo qaybiyaa ama ay u qeybsantaa inay ku tacalluqdo xaqullaahi ama inay ku tacalluqdo xaq bani aadam labadooda marka yaa daran dunuubta ku tacalluqdo xaq alle iyo xaqa bani aadamka xaqa bani aadamka adag leanna xaqa alle waa iska cafinaya alle hadduunan ahayn shirki dembigaas inuu ku cafiyo naxariista alle rajaa laga qabaa laakiin bani aadamku waa kugu dhegdhegid waa dhegdheg badan yahay isagaa marka dhinaca marka laga fiiriyo daran dhinaca kale culimada waxay u qeybiyeen dunuubta kabaa-irta haddana afar qeybay haddana u qeybiyeen biictibaari daatiha iyada daatadeeda marka la fiiriyo iyo qaabka ay tahay afaray u qeybsantaa dunuub waxaa la yidhaha dunuubun malakiya dunuubun malikiya waa dunuub boqoreed waa inaad allaha boqorka isku shabahdo dunuubta waxaa ka mid a kibirka isla weyninka ismahadinta tashriica iyo sharci in la dejiyo iyo baabkaas in la gala iyo waa dunuub maliki waaye wixii alla lahaa inaad usoo dhigata adiga naam wixii ilaahay lahaa haddii lagaa celin waayo dunuubta aad ku jirto waa dunuub malikiya la yidhaha allii boqorka ahaa yaad boqortinimadiisii la la haysataa ayb qeyb waa qeybtaas qeybka labaad waxaa la yidhaha dunuubun shaydaaniya waa dunuub shaydaannimo dunuubu shaydaaniya waxaa la yidhaahdaa dunuubta xaqa in baatil loo loo sawiro baatilkiina xaq in loo ekaysiiyo dadka cibaadada iyo daacada in wax culus looga dhigo sharta iyo macaasidana loo xayeysiiyo loo fududeeyo yacni addacwatu ila almacaasi shaydaanka shaqadiisa waa dunuubtaa qofku hadduu gala waa khatar iyadana dad waxaad arkaysaa maalan dunuubtaa waxaa ku howlan noocyo badan oo dadka ka mid a masaa-il shirkiyaad oo ilaahay xaqi ou lahaayo alla keyrkii in yaan la siinin markaad tiraahdo mid baa soo istaagaya taagan wuxuu ku leeyahay maya waxaas tabarugaa la yidhaahdaa dhib ma leh shirkigii shirkiga ahaa ayuu leeyahay waa tabarug laa ba'sa bihi magac intuu u sameeyo ayuu leeyahay adilo badan anaa u haayo nadarka ilaahay keyrkiis waa laga xiran karaa rabbi keyrkiis waa loo qeyshan karaa wahakada ilmo caafimaad de waxaasoo dhan ilaahay keyrkii waa laga raadsan karaa raadso wad adiga nacam anaana masaladaa jawaabteeda ahaa ayuu leeyahay nacam dadkiibuu shirkigii uga dhigayaa wax iska nasahan oo aan dhib lahayn kuwo kale macaasiday ku howlan yihiin inay fududeeyaan oy mar walba xayeysiiyaan dadka haweenka ragga iyo dumarka isdhexgalkooda iyo yacni inaan inaynan kala fogaanin oo isku dhex jiraan zinadu inay faafto daroogada inay faafto macaasida inay faafto kuwaa ku howlan magacyo iyo waxyaabo kale u sameeyaan waxaas marka iyadana waa bidacda qaara ku howlan war waxaan nebiga kuma cibaadeysanin yaan lagu cibaadeysanin dhib male buu leeyahy bidca xasano waayo waxaan bidcadii iyagana dad badan baa dhaho waxyaaba nebigu ku cibaadeysanin marka la yidhaah war waxaan rasuulkii ma samaynin asxaabtii ma samaynin taabiciintii ma samaynin a'imadii afarta ahaa lagama hayo adiga ha ku cibaadeysanin wuxuu leeyahay waa lagu cibaadeysan karaa wax nebiga ku cibaadeysanin waa la sameyn karaa waa lagu iba nebiga walaa asxaabtiisa waxaynan ku cibaadeysanin baa lagu cibaadeysan karaa wafcalu lkhayra ilaahay yidhi buu leeyahay fasaaxadiisa iyo cilmigiisuu dadka ku dhuminaya dunuubti ninkaasi dunuubta uu ku jira waa dunuub shaydaaniya mid dadka sunnada u fool xumeynaya oo sunnadiibuu aad wax uga sheegayaa nuqsaan buu gelinayaa waa caynayaa waa yasayaa noocaas marka qeyb kale waa iyadana waa dunuub shaydaaniya la yidhaha qeyb saddexaad oo kabaa-irta ka mid a waxaa la yidhaahdaa dunuubun sabuciya waa dunuub dugaagnimo dugaaggaa lagu shabaha dunuubtaas marka sabuciyada waxaa ka mid a qasbiga boolida qofka qorigaa halkan u saaran wax unbau dhacayaa maanta dhan qofbuu lacag waddadaasuu taagan yahay dadkiibuu lacagta ka dhacayaa waa ka xoogayaa qofkaan siinin waa dilayaa dadka yacnii hantidooda kama baxsanayso cirdi ka baxsan maayo waa kufsanayaa gabadhou arko kuwa iyagana waxaas ku howlan dunuubta boolida yacni bililiqada dhaca iyo boo iyo yacni waxyaabahaas iyagana waa dunuub sabuciya leanna dugaaggaa sidaas wax ku qaato xayawaanku markau dugaaggu markau rabo inuu wax qaato xoog unba wax ku qaataa bis nacam haddii dabcigaagu noqdo markaad wax qaadato inaad rabtaba xoog un haddaad ku qaadanayso dunuub sabuciya la dhahaa dunuubtaas nacam ayb qeybka afa yacni afaraad waxa uu yahay waxaa la yidhahda dunuubun bahiimiya waa dunuub xoolanimo xoolada xoolaha lagu shabahay looda iyo geela iyo ariga akharu dunuubi lkhalqina waa noocaas afaraad waa khalqiga dunuubta ay u badan yihiine kabaa-irta waa adunuub lbahiimiya dunuubta bahiimigana waxay tahay waxa aad ka fakerayso inay noqdaan calooshaada iyo farjigaaga bes waa shaqo tegee waa soo xamaaleysaa waa shaqaynaysaa wixii aada soo hesho inaad yacni xaaraan ku heshaya xalaal ku heshaya inaad cunto zinana aada wixii shahwadaadana aad ka gudato bes xoolaha iyagu inay wax cunaan isboodaan caqli aan ahayn ma laha xoola ahaan uma xuma iyaga laakiin bani aadamku hadduu saa noqdo waa xun yahay dunuubta bahiimiyada marka waa dembi kasto culammadu waxay yidhahdeen waa dunuubu alxirsi wa sharah dunuubta ku tacalluqda qofka inuu wax helo un bis iyo hunguri weyninka nacam wa akharu dunuubi alkhalqi leanna dadku waa awoodaan xamaaliga waa awoodaa suuqa ka xamaalo xoogaaga yarka soo helo waa aragteen maanta dhan waa dhididayaa garaabo yar iyo waxbuu ku iibsanayaa hadduu rabo marka yacnii waxbuu waa ku zinaysanayaa hadduu rabo waxyaabo badan buu ku sameynaya waa awoodaa kaas kan ugu sarreeyana waa awoodaa kan yacnii ama xoolaha haysto oo taajirka ah kan madaxda ah waa waa awoodaa waa dunuub marka khalqiga dhammaantiis dadku way awoodi karaan sa kuwa kalena inay awoodinaa laga yaabaa dunuub sabuuciya waxay rabtaa awood iyo qasbid iyo qofku inuu xoog leeyahay nacam dunuubta shaydaanigana waxay rabtaa aftahanimo iyo xoogaa cilmi ah nacam nin walbaa ma keeni karo dunuubta malikigana sidoo kale way laakiin middan bahiimigaa dadka dhan waa iska samayn karaan akharu dunuubi alkhalqi waay waxa aada u muhato oo aada jeclaato saaad ku heli lahayd un falankeed inaa qabato wa nacam ayib haddaad marka wixii saad un wax u laqdo iyo saad u yacni shahwadaada u gudato keliya hadday noqoto waxaagu dunuubtaada waa dunuub bahiimiya alimaam ibnu lqayim addaa wadawaa uu ku sheegay dunuubta afartaas buu u qeybiyey ayb kabaairtu marka in laga toobad keenay u baahan yihiin iyaga si kale laguma dhaafo waa in la toobad keeno waxaan ujeedaa yacni adduunyada intaad joogtay inaa ka toobad keenta aakhira marka la tago dee ilaahay isaga cafiskiisa waa waa ciddii ou doono dunuubta sakaa'irtana waxaa lagu dhaafaa kabaa-irtoo laga fogaado acmaasha saalixaadkaa la samaysto kuwa yaryar waa lagaaga dhaafaya aduu marka dunuubta inahaas in laga ogaadaan islaahi inay ugu muhiimsan tahay marka qofka qeybta aada uga jirto iska fiiri iska ilaali dunuubtan kabaa-irta marka tiro ma leedahay ma lahan tiro go-an ibnu cabaasaa la weydiiyey toddoba miyaa baa la yidhi markaasuu yidhi hiya ilaa sabciina aqrab toddobaatanay uga dhowdahay alimaamu adahabi kitaabu ka alifay kitaabu lkabaa'ir la yiraah wax badan buu sheegay dunuubta marka kabaa-irta noocyo badan oo ka mid a shirkiga ugu daran isaga lama dhaafo kuwa kale qofku raji u leeyahay marka dunuubta kabaa-irta qofku inuu ka fogaado dhowrsado iyo aada muhim u ah in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa-ira maa shay kabaa-irtiis tunhowna laydinka reebayo canhu xaggiisa nukafir dhaafnay cankum idinka xaggiina sayi-aatikum xumaanyaalkiina xumaanyaalka marka sayi-aadku waa sakaa'irtii wanudkhilkum idin gelinee mudkhalan waa la akhriyay mudkhalan bimacnaa idkhaalan gelin waay gelinta oo kariiman aada u wanaagsan madkhalanna waa la akhriyay markaa madkhalan haddii la akhriyay waxay noqonaya wanudkhilkum idin gelinee madkhalan makaanu gelin labada laakiin haddii mudkhalan la yiraa iyo haddii madkhalan la yiraa labadaba ma waa daraf miimi iyo masder miimi labada waa ku suurtoobaa mudkhalan marka haddii la yihahna waxaa laga bixinaa adkhala adkhala marka laga bixiyo waa rubaaci rubaaciga marka masderkiisa miimiga in la keeno la rabo masderulmiimiyi oo maa zaada cala thulaathiga ah waxaa lagu keenaa ismu mafcuulkiisa oo kale adkhala yudkhilu mudkhilun mudkhalun mudkhalun baa ismiga mafcuul ah darafka miimiga iyo masderka miimigana mudkhal saas unbuu isaga imaanaya ayb madkhalan marka la yidhahna dakhala laga bixinaa dabcan dakhala haddii laga bixiyana yadkhulu bou mudaaricu ku imaanayaa mafcal ayaa waxay u noqonaysaa masderkii miimiga iyo darafkii miimigaaba kulli mafcal bay isugu wada imaanayaan marka makaanu gelid gelid labada gelin intaba waa la dhihi karaa mudkhalan gelin gelinta oo kariiman wanaagsan ayuu allah subxaanahu watacaala idin gelinayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed